warbixin ay soo saartay bishan juun shanteedii ayay guddiga xuquuqul insaanka ee dalka etoobiya waxa ay ku sheegtay in dadka sida khasabka ah loo la-yahay ay ka dhaceen guud ahaan gobolada amxarada iyo oromiya iyo sidoo kale caasimadda adis ababa imaad cabdulfataax oo ah agaasimaha gobolka ee guddiga ayaa sheegay in dadka la waayey ay u muuqdaan in ay la xiriiraan dagaalkii ka dhacay waqooyiga gobolka tigray kaasoo dhammaaday sanadkii hore kadib heshiis nabadeed oo midooda afrika uu garwadeen ka ahaa iyo colaado qowmiyadeed oo meelo kale ka dhacay
ሀገሪቷ ውስጥ በተከሰቱ ግጭቶች ማግስት የታዩ ናቸው። ከግጭቱ ጋር በአንድም በሌላ ugu horreyntii arrimahan waxay noqdeen kuwo aad u badan kadib dagaaladii dalka ka dhacay dhacdooyinkan waxay ku xiran yihiin colaadda dhinac ama si kale marka hal sano iyo bar waa ugu badnaan ama wax aan ka badnayn laba sano ilaa iyo markii ay tani noqotay mid baahsan warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in dhibanayaasha dadka la weynayo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada difaaca qaranka etoobiya iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka xisbiga oromo federalist congress oo loosoo gaabiyo o f c oo ah xisbi siyaasadeed oo mucaarad ah ayaa sheegay in afar ka mid ah xubnihiisa la waayey dhowrkii sano ee lasoo dhaafay madaxa xisbiga merara gudina ayaa sheegay in iskudaygii lagu doonayey in lagu helo ay guuldaraysteen ይመስለኛል እንግዲህ መንግስት ከ በጉልበት መግዛቱን የወሰነ ይመስላል waxay ila muuqataa in dowladda ay go'aansatay inay xoog ku xukunto waxaan la kulmaynay oo aan la hadalnay madaxda dowladda laakiin ma aysan qaadin wax tallaabo ah oo macno leh
xogayaha guud ee o f c tirume gatma ayaa sheegay in xisbigu uu xaqiijiyey geerida melese jala oo ahaa sarkaal heer degaan ah oo xisbigaasi ka tirsan oo lala ah in ka badan laba sano ያኔ በወቅቱ እስር ቤት የነበረ ሰው ሞቶ ያስተካከለው ወይም አይኑን የከደነ ሰው
qof ayaa qof ahaan xilligaasi oo indhaha isku qabsaday oo meydkiisa diyaarsaday ayaa noo sheegay marka inkastoo aanay xukuumaddu si cad u shaacin arrinkan haddana dad kale ayaan ka maqalnay tallaabooyinka noocan oo kale ah waxa ay dhaawacayaan geedi socodka dimuqraadiyadda waxaanay dadka ku riixayaan inay hubka qaataan ayuu yidhi merera መንግስት ህጋዊ የፖለቲካ ምህዳሩን ካጠበበ ካፈነ
haddii ay dowladda ciriiri gelinayso oo ay caburinayso saaxaddii siyaasadda kuwii kartida iyo awoodda lahaa waxay ku fekerayaan aan duurka galo oo aan nasiibkayga tijaabiyo intii lay xiri lahaa ama aan iska lumi lahaa dhibanayaasha dadka la yska waayiyo ee kusoo korortay dalka etoobiya ayaa mararka qaarkood waxay soo baxdaa toddobaadyo amaba bilo kadib iyagoo weli nool laakiin lagu arko meelo ka fog meeshii ugu dambeysay ee lagu arkay iyo iyagoo inta badan qaba xaalad jireed oo liidata sida lagu sheegay warbixinta guddiga ay dowladdu dhistay ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan eedeymaha sheegaya in qaar ka mida dhibanayaasha la jirdilay guddiga xuquuqda ee dalka etoobiya ayaa ku baaqay in dowladda dalkaasi ay qaadato oo ay ansixiso heshiiska caalamiga ah ee ilaalinta dhammaan dadka si ay u sugto ka ilaalinta dhammaan dadka sida qasabka ah loo waayiyo si loo xaqiijiyo ilaalinta dadka rayidka ah